bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhugusadaala ka dhowaada qodobada wararka idaacadda warsane gudoomiyaha suxufiyiinta koonfur galbeed oo ka dhaliilay hay-adda aymo dad suxufiyiin ahayn oo ay fadaas intay seminaaran qobata gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe oo digniinha ku saaray dhoholla la gooyow deegaanada gobolka shabeellada dhexe maayata sababta madaxweyne farmaajo uusan ka safaraya masara madaxweynaha afo weerar afka ka qaaday dowladda dhexe kheyra oo xaragga ku jaraya habsiga inka casrisan ee qaaradda afrika wasiira maaraya oo muqdisho uusuuna ku furay shir muhiima khasaaraha ku dhaladay rasaas furi askari ku tirsan ciidanka dowladda soomaaliya koo ku mid ah xabsiyadan kuwing africa oo magaalada muqdisho laku furay ciidankaas luubto oo dabaaldegan sanad guuradii afartan iyo sagaalaada howlgal lahan koorjeeda burcadda soomaalida ka dhawaatay koonfur afrika oo meelasay ku bilaawaday akhbaaraadka banaanka idaacadda warsan sinhaytolm aybaa ku mid ah iiraan oo israel inku digdaya dhibaatada iyo kuwadda qudus
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
talabaati sideeda bilolamaa sanadka lamada kun toban iyo sagaalka warkii ofatsanga gudoomiyaha urarka saxufiyiinta koonfur galbeed axmudiin xasan maxamed xusni ayaa mayba uusa ka dhaliilay hay-adda aymo dadya fadaasi antihi seminaaran qabata oo saxuufiyiinka ka sheegdaanasay oo wariyaal ahayna maxamuud ali cabdulaahi iyo warkun ifaafahaya magaalada baydhabo ee xarunta maamulka ee koonfur galbeed soomaaliya yaa geerka weliba ku dhiiday seminaarihii abaabulay waaniyo hurwadi hay-adii iskamagadhooshi i o ma hay-adaasi tiyaa waliba ee sheegdaya inti dadkuwan qarangayo ku mid ayiinga ururka saafiyiinta oo ka howlgalow magaalada tanbaydhaba hataba sano faahfaahin dheeraadanuun ka ogaana yaa weliba aanu la xiriirnaya gudoomiye ku-higeenka koowaad ururka saafiyiinta ee qaranka soomaaliya danasaja waana a gudoomiyaha saafiyiinta ee koonfur galbeed mudiin xusne weliba anuusu sheegayaa inta dadkungan qoranga hay-adan i o m iyo onhayne ururka saafiyiinta ee koonfur galbeed soomaaliya waana hay-adiya kabaan sheegatay dadkungantiyo iyinga wariyaalka kahowlgalow magaalada hatib waako gudoomiye ku-higeenka ururka saafiyiinta ee qaranka soomaaliya danasaja mudiin xusni oo ku hadlay qodobkaasiya waan walinan sheegay intii barnaamij oo meel eraay bulshada qeybasha shaldoom ee oo seminaar ah ku dhiyaw magaalada dadku ku qayb galowna journalistiyaal ay ku dib barnaamij kula ogaanay intii dadka qoran oo ku qayb galow qaybta media intii dad wariyaal ah meel eraay oo kasaw oo wariyaal ah oo hayn marka maadaama barnaamijka geedka la dhubaday dhiyaay wali doorbiday meel ka dhiyaay intii seedaan iyo tiim wariyaal ku mid ah saaranta doodan ku galna oo meel eraay ku hadalna dadkii barnaamij barnaamijkoodii la hadalnay walan sheegnay tiimka oo saxaafadan qoran intii duuriyaal ahayna mas-uuliyadoonana in saarnayna mayla eraay taasna aab iyo mayla eraay xadgudubka eta iyo dhimisho dhinaga kale gudoomiyaha oo hadaljeed sii wadadaya weliba uusa ku hadlaya ama baaqi odba uusa ondiraya dowladda iyo hay-ado ka howlgalow magaalada baydhaba waanuusu sheegi inti markiin ku reejiyan hayna inti wariyaalka ama saafiyiinta ku howlgalow magaalada baydhaba ee koonfur galbeed soomaaliya haqshalka tumada saasoo kale welibaus arabkusu ka dhowaya inti tiiman saari doona ururka saafiyiinta oo la shaqeeyawa saanadhiina arintungeyka dhiiday oo kala waa ku marlamaada gudoomiyaha oo ku hadlow arrintaasiya hay-ada iyo dowladaba gefka jeysadahan badanaa saxaafadan xuquuqdiya duudsiyaayan marka badanaana wali hayana walama ogayna oo qarsoodi ay ka dhihin marka umuuna wali dareen aad ku bacda marka intii wal badan oo noocan ay dhihi jireen marka ururka saxafiyiintana wali baan xil saari doonaa tiim gaar ah oo hadda ku bacda barnaamijyada hay-ado iyo dawladda naftar qaybasha shaldun wasaarado ayaan wada raana barnaamij badan oo dhiyaw bulshada oo dhan ayaa ku qayb galay lay bulshada oo dhan muddo leeran oo saxaafada qayb ku ah marka waa min oo yaabo noocaas oo si bahtadiidan oo barnaamij bulshada laga targelay dhiyaha barnaamij bulshada laga targelay oo qaybasha dunyaa ma wasaarada balay qabatay ama hay-adaha balay intaas oo saxaafada qayb ku ingatan wala la ka xisaabtamo marka waliya suubiyo doona team oo dabagal ah oo ururka ah oo barnaamij kasta oo diyaanadan ku dhiyaw hay-ad lahaatay wasaarad lahaatay barnaamijyada dhiyaw meel raay dabagal ku suubiyo doon oo ogaada doonaan laakiin su'aalada weydiiyo baan anaga ha maamulka jeeni ku dhiyaayeen dawladda federaalka jeeni ku dhiyaayeen hay-adana ku dhiyaayeen waa tangee ka dhiidaba qayb ku ah gudoomiyaha gobolka shabeellada dhexe ee digniinha ku saaray dhuxulala ku dheerow deegaanada gobolka shabeellada dhexe bashiir cabdulaahi ismaan ee faafahinta warkuun beledweynaha ku diray gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe axmed meyre makraan ayaa dignin u jeediyey dadka jara dhirta deegaanada maamulka hirshabelle ee ka dhiga dhuxusha waxaana uu sheegay in ciqaab la marsii doono ciddii lagu arka iyadoo jaraysa dhirta deegaanada gobolka shabeellaha dhexe dadka qaar ayaa u arka tallaabadan mid qayb ka qaadan doonta ilaalinta deegaanka waa kan gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe oo arrintaasi ka hadlay maamulka waa ku baraarugsan yahay dhibaatooyinka ay leedahay dhuxusha la jafaayo horeyna go-aanha uga soo saarnay laakiin go-aankii waxaa moodaa inay waddooyinka xooga oo duugoobay dadkuna ay maaragtay iska dhigatiraayaan laakiin hadduu ilaahay yidhaahdo mar dhow waxaan soo saari doonaa qorshe ku aadan jarista dhuxusha si maaragtay dhibaatada ay leedahay deegaan ahaan iyo dadku inay iska hor keentaba dhibaatooyinka ay leedaho dhan si looga taqallus loogana gudbo in dhuxusha o dhan maaragtay hawsheeda go-aan adag laga soo saaray ayaan rajayeynaa annagoo maaragtay maamulka gobolka iyo maamul goboleedka hirshabeelleba arrinkaas laga wada fadhiiso doono marna oo go-aanka soo bixi doono iska qabsigeeda iyo xaalufinta dhulka dhibaatada ay bulshada ku hayso in go-aan laga soo saaro hadduu ilaah yidhahdo dhibaatooyinka ay dhuxushaas samaysay ama saamaynta ay ku leedahay deegaanka barakicinta maaragtay dhirti iyo maaragtay isqabsiga dadkii maaragtay isku qabsahayo dhulka iyo dhirta laga jaraayay dhibaatooyinka badan ee bulshada dhaxal siisay hadduu ilaah yidhaahdo go-aankeeda waa soo bixi doonyaa mardhow mar uu ka hadlay xalinta dagaalbeeleedyo bilihii ugu dambeeyey ka dhacay deegaana ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe ayuu tilmaamay hirshabeelle muddada uu dhibkaas yar waa dhex taagneed inay gebagebaysana waa isku dayday laakiin wax walba qadarka ilaahay ay ku dhammaadaan hirshabeelle markay meel dhow ay marayso xaaladii ay maaragtay wax badan oo dhaqaale iyo xaggeeda ay u baahatay culayska yaroo soo food saara ay laha katay taasina waxaa loo gudbiyey dowladda dhexe jawaabtina waxaan ka sugaynaa dowladda dhexe inay garab ka siiso maamul goboleedka hirshabeelle laakiin intooda badan waa laysfahmay dadkiina waa laysu keenay xaaladdu laakiin waxaa hakiyey xoogaa maaragtay dhaqaalo darro darteed dowladda dhexe ayayna hirshabeelle u gudbisay dowladda dhexe aan ka sugaynaa jawaabta hadduu ilaah yidhahdo inay dhammaataan rajayna markaas ugu dambayntii waxa uu ka hadlay xaaladda ammaan waddada u dhexaysa magaalooyinka jowhar iyo balcad asigoo sheegay in xaaladda ay tahay mid aada u adag isticmaalka waddadaasi arrintaas weli way taaganta wax lagama qaban hadduu ilaahay yidhaahdana waxaa arrintaas maaragtay wax ka qabadkeeda u xil saaran wasaaradda gaashaandhigga iyo madaxda ugu sarrayso qaranka maadaama uu difaaca dalka uu maaragtay u xil saaran tahay dowladda dhexe iyo wasaaradda gaashaandhigga ka gobol ahaan iyo ka maamul gobol ahaanba wixii anaga duurka aan kulayn waa u gudbinay xaaladda sida lagu xali karo iyo sida maaragtay meeshaas looga howlgeli karo laakiin jawaabteedu waxay jirtaa dowladda sare waan ka sugaynaa hadduu ilaah yidhi
madaxweynaha xaafiyo weerar afkee ka qaaday dowladda dhexe madaxweynaha galmudug axmed du-aale geele ayaa geega dib hanklaabday magaalada gaalkacye weerar afkeena mayba iska qaaday dowladda dhexe soomaaliya mayban is sheegay intii weli hargalna siisyadii heela ku deeri garooba mayba is maalmooyinka dambu iska sugnahay magaalada nairobi caasimada dalka kenya maybana is meelasay kulamo shaldun iskulweeladay qaybaha shaldun ee hay-adda gargaarka madaxweynaha xaafiya dowladda dhexe ka dhalayla intiisi weyn yahan ku horjeeda horumarka maamulka galmudug huseonan ka baaqi qeybaha shaldun ee bulshada intii muujang iska talladow xaafiya dowladda dhexe mayba usa andhexeeyay khilaaf muddo socday kaasi oo ka salaysan qaabka dhismaha maamulka galmudug iyo weliba intii waqtigiisa ama waqtiyihiisu dhammaaday maybana saas oo kale khilaafa andhexeeya madaxweyne ku-xigeenka iyo weliba guddoomiyaha baarlamaanka galmuduga wasiir maareeya ayaa maybaws muqdisho ku furay shir muhiima wasiirka ganacsiga iyo warshadaha ayaa geega furay kulanlan ku hadalaba sahalidda ama ganacsiga hawaldhoofyowka taasi ama lahaadidyawa howlaha ganacsiga kulankan iyo may baa ku qeyb galay wasaaradaha ganacsiga maaliyadda dekada roogto ganacsiga ganacsatada waldhuuf yaayaan iyo weliba haan walhadid yaayaan iyo weliba qubaro ku socotay bandhiga adduunka maybana diiradda laka saaray sidayanka sidanka haboon ee walandhoofii koraa wasiirka ayaa shirkada shirka khudbad ku jeeday maybanase sheegay intay korolan qaado halinta ama kaalinta ganacsatada soomaaliyeed ee dalka dibadiis walandhoofiyaang maybanose tilmaamay intii muhiimad gaaraya sii doonaan ganacsatada wala dhoofiyaasa ee si walla lahankasaara dalka khasaare ayaa ku dhalatay rasaas suuri askari ku tirsan ciidanka dowladda wararkan odeeraha isgoyska tale ah magaalada muqdisho ee mayba sheegahana hanti askari ku tirsan ciidanka dowladda sufuri rasaasa maybana ka dhaawacmay hal qof oo bilaasada la sheegay taasi oo shaay ka gadaasi isgoyska askarigan ayada macsanaayay intii uusa baaburo la sheegay intiiuska dayaa intii uusa wadada xoogusa kamara sida warbaahintii oga xaqiijeen goobjoogyaal dhaawaca bilaamayntiyalan roor isbitaalka dayrurshifa ee magaalada muqdisho askarti ciidanka dowladda soomaaliya kordhiyan bilowgan ka dambooyay dhibaatada iyo anjeysadaan dadka shacabka ee maybanaha dhibaatadanka badan iyo diiras ee dhallinyarada ku shaqeeyaan baabuurta ama mootooyinka bajaajka dowladda ayaa mayba ku hadalay dhibaatada ku teegan qiimaha korontada dowladda soomaaliya sheegtay intay dadaalanka jarta sideeya waa lanku qabada lahayd qiimaha korontada ah oo iidan koreyta islamarkaasina gaanta ka haya shirkada gaaranley wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda soomaaliya maxamed cabdi xayeer ayaa warbaahintan sheegay intii dowladda dhexe ee soomaaliya ee la socota shacabka soomaaliya dhibaatadii ka qabana qiimaha korontada ah oo koran ka haya wasiirkii sheegay intii soomaaliya weeldhada soomaaliya ay weeldhada koraan warshada maadaama korontada yeetato qaali e maybana maamulaha shirkadda sada gaarka lanleeyahay uu sheegay intii wasiirka uusa laweeldhada doona kulamo lanku hadalow sidii hooslanka dhiki lahaa qiimaha korontada soomaaliya ku mid a meelaha korontada qaabilsana ama ka qaalisan dalalka geeska africa maadaama ay gacanto ka hayaan shirkada si gaara lanleeye xukuumadda habsiyadanka weynga africa ayaa magaalada muqdisho laku furay madaxdan ka sareeyta dalka iyo wadaan antiga ku qeyb galana munaasabada laku furo xukuumadda habsiyadanka weyn qaaradda africa taasi oo la kadhiso magaalada muqdisho habsigan iyo maybaa la kadhisay harunta taliska ciidanka asluubta ee kisa control afgooye meelise oo ku socota dhismaha dib dayactirowka harunta tan ee sanadka sanadka labada kuntum iyo litii xilligaasi oo dhig ahaa mashiida ka-ra-iisul wasaarihii xilligaasi cumar cabdirashiid ali sharmacarke xabsigan ayaa la kadhisa si casri ah maybana laka tala galay intii lakaabaha gariigee ku jari ama cariirigii ku jari xabsiga dhexe muqdisho furitaanka xabsigan ayaa maybaa ka beegmaya dabaaldega sanad guuridii afartan iyo sagaalaad ee ku wareegatay aasaaska ciidanka asluubta soomaaliyeed oona munaasabada ayaa ku dheeday qeybo fara badan oo gobolada dalka ku mid ah ciidanka asluubta ayaan dabaaldegi sanad guuradii afartan iyo sagaalaada ciidanka asluubta ayaan dabaaldegi sanad guuradii afartan iyo sagaalaad ee ku wareegatay aasaasdioyona munaasabada laka wiinayo maalintaasi laka qowdaya magaalada muqdisho munaasabada ayaa heersara langaasimi maybana ku dhiiday xarunta ciidanka asluubta soomaaliyeed maybana ku qeyb galay mas-uuliyiin ku tirsan dowladda soomaaliya weliba saraakiila ciidamada howlgal ku dhangay buraada soomaalida dhibaatayaasha koonfur africa ayaa mayba meelasiya ku bilowdeen ku gadaalmarkiya sii koreen dilalka lanjesow ee boobka ganacsatada koonfur africa ka dhaqana ciidanka booliiska dalka koonfur africa ayaa mayba sheegeen antiyoo bilaabeen howlgal bileerin oo ku dhang ee kooxaha burcada ee dhibaatada ku jeysaas ganacsatada soomaaliyeed ee dukaamada kale dalkaasi ay afhayeen hadalya ciidanka booliiska koonfur africa ayaa mayba sheegay inta saacdow inka dambooya hireen ku dhowaad tuman qof oo dalanka eeday intii ku dambooyeen dilalka iyo weliba dhacaga ganacsatada soomaaliyeed ee dalkaasi ku nool afhayeenkii saas oo kale sheegay intii jiraan warar been abuure oo booliiska lagu faafi taasi oo ka eedan intii walbanku qabadaana dhibaatada soomaalida lankajeysa dalkaasi maybanus sheegay intii jiraan kaysas badan oo gacanto ka hayan booliiska aana sii dhowaan maxkamad iyo aan gudbi doonana hadalka ciidanka booliiska dalka koonfur africa ee maybaha kabeegmay xillo maalmo ay ku dambooyay la gubay dukaamo iyo layn ganacsatada soomaaliya islamarkaasina meeladakadili ku dhowaata munqafooda soomaaliya miil warkaasiinku kuhaan dhugustayaal idaacadda warsan ee magaalada baydhabo iiraan ayaa israa'il in ku degday dhibaatada iyo kuwadda quduusa dowladda iiraan iyo mayba ambaareen kuloola ayaa ka tuurtay falalka gurcanga ee israa'il iyo kuwadda masaajidka barakaysan ee al aqsa maybana xukuumadda teheraan iyo kabaaqday wadamada muslimiinta iyo weliba beela caalamka inti israa'il iyo qaad intii israailiya qaada tallaabo degdega oo ay krojiasa cunsuriyadda lakahaay dadka reer falastiina bahram qaasim oo saafayinka wasaaradda arrimaha dibadda iiraan yamay buu sheegay intii ficilada israa'il iyo hadguduby ama hadgudubyo ka ing masjidka barakaysan al aqsa islamarkaasina masaajidka saddexaad enkawiina enkafal badan muslimiinta israa'iil iyo dhowr jeer horey maybaha nibaadihan karogtay dadka ka cibaadaystaan masaajidka al aqsa iyo onamilasay kujaysan gaboodfala ku dhanee aadanaha warwalaagii dalkii iyo daafa caalamkan oo deeri dhugun sidaal oo isin kula socotan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo xilligu antaniinka dhunye